بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثاني وجه اللغات أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل xankusoo dhaajarnay fasalkii kuwa ka yeelayo nusuusta daahirkeed macnan faasid ah oo inkirayaan khatagoodii wuxuu ahaanayaa laba wej weji koowaad yufasiruu an yufasiru nasa bimacnan fasidin laa yadulu calayhi lafdu fayunkiruuhu lidalika wayaquulu ina daahirahu hayru muraad ina u ahaa wejki labaadna waa kana marka oo khatagoodii uu ahaanayo alwajhu thaani wejki labaad waxaa waaye oo kuwaasi khadagoodii ahaanayo an yufasiruu inay ku fasiraan allafda lafdigii bimacnan macno ay ku fasiraan lafdigii way fasirayaan waxayna ku fasirayaan macno macnahaasoo saxiixin ah macno sax ah ayay ku fasirayaan sidii la rabay ah macnahaasoo muwaafiqin waafaqayo lidaahirihi daahiri lafdi lafdiga daahirkiisii waafaqayo waay lafdigii daahirkiisii waafaqayo oo saxiixi ah inay ku fasiraan waaye laakin yaruduunahu saas markay u qaabtaan waa ficnan lahayday laakiin waa soo laabteen waxay leeyihiin fiiri laakin yaruduuna way celinayaan way radinayaan hu daahirkii daahirkii way celinayaan way diidayaan ma qaadanayaan ma aqbalayaan maxaa dhacay liictiqaadihim liajli ictiqaadihim ictiqaadintooda dartiisa oo maxay ictiqaadinayaan annahu macnahaas oo daahirka ah baatilun inuu yahay ay ictiqaadinayaan horta haddii lafdiga daahirkiisii in lagu fasiro sax way dhehen waa lagu fasiraya way ku fasirayaan marka horees sidii saxiiga oo ilaahay u cuntumaysa oo la rabay daahirka macnihiisi ayaaba fasirayaan laakiin markii dambe waxay waxay leeyihiin saas haddii loo qaato waxaa ka dhalanaya tashbiih macno faasida ka dhalana ictiqaad faasida ka dhalana idan saasaa loo dhaafayaa ayay leeyihiin walaysa huwa macnahaas daahirkanan bibailin maaha ayaga baatilnimo ictiqaadina laakiin baatilnimo ma aha waa saxiix sidiisi in loo qaato ictiqaad baatil kuma jiro waa sax waa idan hayru muraad ayay leeyihiin sida daahirka ah kii hore muxuu maxay ku gafeen marka khaطaon fil fahmi buu ahaa kana xaطaon khaطaon fil xukmi waayo hayru muraadin annaga marna waan waafaqaynaa qoladaasi marna waan khilaafaynaa goormee waafaqaynaa yaa ka jawaabi kara qoladaasi macnaha daahirkiisii hayru muraadin marna hayru muraadin mar waa ku waafaqaynaa marna waan khilaafaynaa goormee waafaqaynaa macno faaside markii ka dhalanayo sa haye goorme khilaafaynaa macno saxiix waa ka dhalanaya laakin hayru muraadin waay markaasna waa hayru muraadin waa bail warkoodi lama qaadanayo sax waay mithaalu dalika marka kaas mithaalkiisii kee kan ayaga macnihiisii lafdiga macnihiisii waa saxiix daahirka waafaqsan laakiin radinayna ictiqaadkooda baail ictiqaadkooda dartiis u radinayaan inuu baail yahay baailaan ahayn tusaalihiis waay mithaalu dalika kaas mithaalkiisii qowluhu ilahay dalkiisi way tacaala sareeye arraxmaanu allihii oo raxmaanka ahaa cala alcarshi carshiga korkiis ayaa istawaa u saramaray meel kale uma saramarinee muxuu u sara maray carsigiisii korkiis waay meel kale ma aha meel kale ma aha agee laga fahmaa taqdiim almacmuul yufiid alxasra waay taqdiim almacmuul yufiid alxasra macmuulka awe jara majruur ya macmuulka awe ala alarshi waay caamilkana macmuulkii caamilkiis ka soo hormaray marka muxuu faa'idanayaa xasri waay meel kale ma ahane wuxuu u sareeyaa ilaahay tabaaraka wataala ka sare maray carsigiisii waay taqdiimu maxaq taakhiru yufiid alxasra waayahay qaaluu waxay dhaheen marka iyaga fadaahiru laayati aayadda daahirkeed ana allaha ale calaa inuu ka sara maray waayo cala alcarsi saas mahano sax waay marka hay daahirkeed saa waay in allaha waxay tusinaysaa carsigiisii ka sara maray fadaahiru laayati aayadda daahirkeeda ana allaha ale calaa waa inuu ka sara maray waayo cala alcarshi carshiga dushiis waay walcarshu maxduud carshigana waa maxduud waay maxduud ay lahu nihaaya wuxuu leeyahay meel ku xadidinahay oo ku dhammaanaya nihaayu leeyahay maxduudun bimacnaa ay lahu nihaayatun waay nihaayuu leeyahay meel uu ku dhammaanayaa meel uu ku eg yahay haye marka faalisamu waxaa ka laazimaya an yakuuna allahu al inuu ahaado subxaanahu nasixinaya watacaala sareeyahe maxduudana ka dhalanaysa haddii carshiga ka sara maray carsigiina maxduud u yahay macnaha ka dhalanaya waxaa waaye hee in allah isaga naftirkiisii maxduud yahay meel u dhammaanaayo ayaa ka dhalanaysa wahaadaa kanna kee in allah maxduud yahay macnan waay macnahaasoo faasidun ah fayakuunu marka huwa macnihii wuxuu noqonayaa hayra muraadin ama fayakuunu huwa macnihii daahirkii mase daahirki wuxuu noqonayaa hayra muraad waay mid aan loola jeedin sida daahirka ah daahirka saas ma looma jeedo dhehen markii hore sidii la rabay ayaa u fasireen macnihiisi sax waay yay dheheen soo maha laakiin maxaa ku kalifay inay daahirkaas ka leexdaan macno baatila ku dhalna leeyihiin macnagaas haddii saas loo daayo daahirkiisii macnihiis waa saas horta asal ahaan aayadda saasa tusinaysa macnaheeda waa saas lakiin haddii saas loo daayo dhiba ka dhalana waay dhib ka dhalana muxuu yahay he carsigii waa maxduud haddii carsiga maxduud yahay maa ka laazimaysa allahina maxduud yahay he allahina maxduud yahay marka ma macnaha sax miya maya waa batil saasaa ka cararayna leeyihin shubhadood mala fahmi fanaqulu waa lagu jawaabaya fanaqulu waxaan leenahay ina culuwa allaahi allaha carsi sareyntiisu calaa carsi tacaala sareeye calaa cirshi cirsigiisi ka sara maray oo ka sarreeyo hee wain kaana alcarshu maxduudan ba ha ahaadee maxduud way sax carsiga maxduud waa ku raacsanay soo ma carshi waa makhluuq maxduud way meel uu ku egyahay meel muu ka bilaabanaya meel muu ku dhammaanaya sax wain kaana alcarshu carshiga haba ha ahaadee maxduudan mid mid la xadiday oo meel ku dhammaanaya leh haba ha ahaadee laa yastalzimu kama laazimaayo culuwgaasi hee macna macno kama laazimaayo macnahaasoo faasiidan ah maxaa yeelay fa ina allah alla tacaala sareeye qad calaa waa ka sare maray calaa cirshi cirshigiisii korkiisii culuwan sareyn oo yariigu cuntumo huwa culuwga bijalaalihi alla weyninkiisii iyo wacadamatihi weyninkiisii waya u cuntumo way allah sarayntiisii ka sareeyo carshigiisii carshigaaba ahaadee maxduud kama laazimayso sareynta alle ka sareeyo carsigiisii macno faasida kama laazimayo ina ka dhasho maxaa dhacay he alla carshigiisi waa ka sare maray curigiis sareyntiisina maxay tahay culuwan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waay walaa yumaahilu aan u dhigmin culuwa almakhluuqi makhluuqu culuwigiisii ala makhluuqi ka sareeyo sida makhluuq makhluuq uu sareeyo ma aha makhluuq haddii makhluuq ka sarmaro e makhluuqii sarmaray maxduud way soo maha maadaama makhluuqa kale maxduud yahay asagana naftirkiisii waa maxduud uma dhigmo marka kan allaha saas maahane carsiga haddii maxduud yahay kama laazimayso alla inuu maxduud yahay maxaa yeelay ayaga mar walbo sifo allah ee u sugayaan kadibna u diidayaan waxay u diidayaan tashbiiha ka dhalana makhluuqii waxay waxay u lafa u qaadanayaan macnihii allah xaggiisii la rabay in isagu mid u cuntumo loo sugo waa soo leexinayaan waxay la soo aadayaan makhluuqii in makhluuq la soo aadaanba bakhalad ah horta marka horeba soo ma saas way waaya walaa yalzamu kamana laasimaayo minhu macnahaasi an yakuuna allaahu al inuu ahaado minhu culuwiga iska dheh walaa yalzamu kamana laasimaayo minhu culuwigaasina an yakuuna allahu al inuu ahaado maxduudan way wa huwa culuwiga culuwun culuway culuwigaas oo yakhtasu huwa ku gaar ahaaday culuwiga bilcarshi way carshiga gaar ku yahay culuw khaas way culuw mutlaq maaha culuw he muqayad way bilcarshi he walcarsh carshigana acla makhluuqaati makhluuqaadka kan ugu sareen badan waaye makhluuqaad wax badan waaye acla makhluuqaati makhluuqaad kan ugu sareen badan ugu sareen badan maxaa loo dhahay ya maxaa saas loo dha- saas loo dhahay ugu sareen badan ugu sareen badan maxaa loo dhahay hay hadduu yahay maxaa laga fahmaa ya maxaa laga fahmaa he maxaa laga fahmaa way he ha ya makhluuqaad kale oo sarreeyaan inay jiraan laakiin uu yahay kan ugu sarreeyo isaga waay saxiix santum saas waay makhluuqaad farac badan oo sarreeyaana waa jiraan naga sarreeyaan naftirkeena soo maa laakiin kan ugu sarreyn badan waa isaga wax isaga sarreeya ma laha waay laga wada oo makhluuqa walcarshu carshiga carshigana acla lmakhluuqaati makhluuqaadka kan ugu sarreyn badan waay ee fayakuunu llahu ilaahay wuxuu ahaanayaa tacaala sareeye caaliyan mid sareen badan sarreeye ayuu noqonaya calaa kullin calaa kulli shayin shay walba dushiisii wahaadaa kana sarayntaani alla makhluuqiisii oo dhan inuu ka sarreeya ah min kamaalihi kamaalillaah ilaahay kamaalkiisa ayuu ka ahaaday wa kamaali sifaatihi sifaadiisii kamaalkeed ayuu ka ahaaday maxaa yeele walilahi almathalu aclaa waa soo marnay ee fa kayfa siday haalame yakuunu u ahaanaya macnahaasi macna macno see u noqonaya macnahaasoo faasidana see u noqonaya macnahaasoo hayra muraadina see u noqonaya aan loola jeedin bo mithaalkaas waa kaas mithaalun aakhar mithaal kale mithaalun aakharu mithaal kale qowlu ilahi hadalkiisa way tacaala sareeye bal yadaahu mabsuudatan yunfiqu kayfa yashaau waay bal yadaahu iska badaaye labadiisii gacmood inay laaban yihiin yadaahu mabsuudataani waa labadiis gacmood hee waa kuwa la fidiyey oo fidsan waay bal yadaahu iska badaaya labadiisii gacmood yadaahu damirkaas yaas kale allah mabsuudataani waa kuwa la fidiyey waaye yunfiquhu alla waa bilaya kayfa yashaau sidii asaga doonay u nafaqaynaya u bixinayaa wax walba isaga bixinaya wixii bixinaya sidii rabay ah u bixinaya waay waa la deegsi ah cidii rabana wax badanoo siinayaa cidii rabana wax dhaadhaaaday siinayaa cidii rabana wax yara siinayaa taasiina xikmadiisii waay qof kasta wixii munaasab u ah asaga yaqaan tabaaraka watacaala qaaluu waxay dhaheen fa daahiru laayaati aydan daahirkeed ana lilaahi alla inuu leeyahay tacaala sareeyadayni laba gacmood xaqiiqiyatayni dhab ah intaas markii ku gaabsadaan waa ficnaan lahayde wahumaa laakiin labadood waxay leeyihiin jaarixatun xiban waay waa xibno jaarixo waay waa xibno waay wa haadaa kana macnan waa macno inuu macno oo labadaas xaqiiqo dhab ah oo jaarixa alla loo sugna macnan waa macno macnahaas oo faasidun ah fayakuunu huwa macnihi wuxuu noqonayaa hayra muraadin si loola jeedo heyrkeed waay si aan loola jeedin macnaha saas loolama jeedo marka jaarixa loolama jeedo labaha gacmood oo xaqiiqateen sah way dhab way laakiin jaarixa baan ku khilaafsanay soo ma xaqiiqateen waan ku raacsanahay laakiin jaarixateen jaarixatun aan ku khilaafsannahay sidaas ay leeyihiin fanaquulu waa kaas waxaan odhanaynaa ina hubuuta alyadayni labada gacmood sugitaankoodii alxaqiiqiyatayni oo dhab ah lilaahi alla loo sugo casa qaalibahayo wajalla winaaye laa yastalzimu huwa ihbaatkaasn hubuutkaasi kama dhalanayo macna macla kama laasimayo macnaa soo faasidana maxaa yeelay faina lilaahi alla keligiis wuxuu- ayuu- ayuu- ayaa u sugnaaday tacaala sareye yadayni laba gacmood maxaa yeelay faina lilahi alla keligiis ayay u sugnaadeen tacaala sareeye yadayni laba gacmood keligoodoo leeyahay xaqiiqa xaqiiqiyatayn oo dhab ah taliqaani u cuntamayaan bijalaalihi allah weyninkiisa u cuntamayaan iyo wacadamatihi weyninkiisii le waa cadfu tafsiir bihimaa labadaasi gacmood qabadoodii ayaa ya'khudu wax ku qabanayaa wayaqbidu waxa ku qabloonaya waay sifatu lakhdi wa sifatu lqabdi labadaba loogu sugaa walaa tumaahilaani labadaasi gacmood uma dhigmaan aydi lmakhluuqiina makhluuqaadka gacmahoodana uma dhigmaan magac iyo macnaha ayay wadaagaan mooyaane xaqiiqa ahaan iyo kayfi ahaan way kala duwan yihiin maxaa yeelay mid kastoo wuxuu u sugnaadee sifadiisii mid asagu cuntanto ah ayaa u sugnaatay waay kamana laazimayso hee itifaaqu اlasmaa'i wاlmacaani hee laa tastalzimu itifaaqu اlmusamayaat wاlxaqiiqa wاlkayfiya intaba wahaadaa kanna oo alla in laba gacmood hee oo dhab ah asiga u cuntimaan weyninkiisii waxaanan ku qabanaayo waxaanan ku qabloonaayo makhluuqna aan u shiibahaynin inay u sugnaatay hee ayaa min kamaalihi ka mid ah ilahay kamaalkiisa ka mid yahay waa kamaali sifaati ay ka mid yihiin waay qaala allahu ilahi wuxuu dhahay tacaala sareye wamaa qadaruu allaha xaqa qadrihi waay ma weynaynin qoladii gaaladii ahayd allaha alle xaqa qadrihi qadarintiisi weynayntiisii oo dhab ah waalardu arlada iyo dhululka dhammaan ee jamiican dhammaantoodii dheh qabdatuhu qabdatullahi alla qabashidees ayaa ahaatay alla qab- qabanayaa yowma alqiyaamati qa- qiyaama markii la gaaro waay wasamaawaatu samawooyinkana dhammaan madwiyaatun waa kuwa lagu duduubay biyamiinihi midigtiisa lagu duduubaya waay maalintaas waay waayahay marka maxaa ku sugan sifatulqabdi waa ku jirtaa yemiina waa la sheegay midigtiisii waay waaya idan waa laba gacmood isagoo cuntanto jal- jalaalkiisii iyo cadamadiisii aan waafaqsanayn aan u dhi- u dhigmaynin makhluuqaadkooda wa fii saxiixi muslimin muslim saxiixiisii dhexdiisa ku sugnaaday can abi hurayrata radia allahu canhu xaggiisa ka sugnaaday qaala huwa abu hurayra inuu dhahay qaala nabiyu nabigu dhahay sala allahu alay wasalama maa tasadaqa axadun qof ma sadaqeeyo bisadaqatin waay maa tasadaqa axadun qofna bisadaqatin ma sadaqeeyo sadaqadaasi hee ha yaraato ha badnaato axadkana lab ha ahaado dhedig ha ahaado lakin waxay muqayad ku tahay bilmuslimiin sooma waaya axadda marka waa nakiro fi siyaaqi nafyi waay bisadaqatin waa nakir naftikaad fi siyaaqi nafyi dhammaantooda laakin haddana waxaa ku xihan min dayibin waay min dayibin maxaa baxay min xaraamin waay xaaraana meesha ka baxda ma tasadaqa axadun qof ma sadaqeeyo bisadaqatin sadaqo min ayibin oo sadaqadaasoo min ayibin xalaal xaggeeda ka ahaatay waay ayibad meesha maxaa laga wadaa xalaal waay min ayibin ayib mid oo xalaal xaggeeda ka ahaatay ayibun fi daatihi he ayibin fi daatiha iyo wa ayibun fi waayibin fi kasbiha labadaba ayibun fi daatihi iyo waayibun fi kasbihi labada waa soo galayaa mid dhiib ah daat ahaantiisii mid dhiib ah kasab ahaantiisii waay ayibka laba qaybood waay ayibun fi daatihi waayibun fi kasbihi waay shaygaani meeshii laga soo kasbay ayaa ayib ah shaygaani asaga daat ahaantiisaaba ayib u yahay labadaba waay sadaqaynaya ma jiro walaa yaqbalu allaahu ilaahayna ma aqbalaayo ila ayiba ayib mooyaane fii daati ah am fii kasbi mooyaane walaa yaqbalu llahu allana ma aqbale ila ayiba hee ilaa akada lahu walaa yaqbal lah ila ayiba maxaa jumladan maxaa loo yaqaanaa ictiraadiya waay ilaa haddii uu jiro oo sadaqayaba akhada waxaa qabanaya oo qaadaya haa sadaqadaasi arraxmaanu allihii raxmaankaaya ayaa qaadaya maxuu ku qaadayaa biyamiini midigtiisa ku qaadaya waay midigtiisii ayuu ku qaadaya waay wain kaanat haddii ay tahay sadaqadii tamratan timir hal timir waay tamratan hadday tahay hee fatarbu way ziyaadaysaa fatarbu ay fataziid waay way ziyaadaa xagee ku ziyaadaa fii kafi raxmaani allihii raxmaanka ahaa kafkiisii oo kaf maxaa waay baabacdiisii ama alancaashiisii waa la yara soo maa alancaashiisii waay inuu allah alancan leeyahay waa ku caddi hadis kafkiisi waay fii kafi raxmaan ayay ku ziyaadaa asagaa qabtay qaadayba xataa takuuna hiya ilaa ay noqoto sadaqadee ama timartee acdama mid ka weynan badan min aljabali waay buur haggeeda waay buuraha buura buurta oo buuraha ugu weyn hataa mid ka weyn badan inay noqonayso ilaahay waa ziyaadinaya waa kobcaysaa waayahay fa ayu macnan macnagee faasidin oo faasid ah yalzamu ka laazimaya min daahiri nasi naskan daahirkiisi macnagay oo faasid oo ka laazimaya xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo inahu naskani kayru muraadin waaya horta ha marka horeba hagee ka imaana macnaga faasidka ah maba ku jire maba he ku jire maxaa dhacay ilaahay tabaaraka watacaala gacan asagu u cuntunto ayuu leeyahay gacan asagu u cuntunto ayuu leeyahay weyninkeed gacanta waa sugaynaa hee midigta waa sugaynaa hee kayfiyada ma naqaano makhluuqna ma shiibahayso madiisi walyamiin macruuf walkayf majhuul walimaanu biha waajib wasuaalu canha bidca ama canhu bidca wasuaalu canha bidca waqad yajtamicu waxaa la arkaa inuu kulmo alkhata'u gefkii min alwajhayni laba dhinac haluu ka ahaaday ama khata qaso min alwajhayn labada dhinac ka ahaaday fii mithaalin inuu ku kulmo waaxidin ah laba khataa soo maray soo maa laba khata aan soo marnay mid waxay maxay samaynayeen daahir nusuuska inay tusinayo macno baasid ah faasid ah idan kayru muraad u yahay macno kalena naska daahirkiisii macno saxiix waaye laakiin kayru muraad ictiqaadkooda darteeda u diideen kayru muraad inay dhaheen ictiqaadkooda dartiisi waaye labadiiba hal mithaal ayadoo midka hore mithaaladiisna waa soo marnay soo maa kan dambena mithaaladiis waa soo marnay labadoodiba hal miaal ayaa ku kulmi karaan labada khaaba khaa fi lfahmi wa khaa fi lxukmi labadaba fi miaalin waaxidin ah waay waqad waxaa la arkaa yajtamicu inuu kulmo alkhaau gefkii gefkaasoo min alwajhayni labada dhinac xaggiisa ka ahaaday oo soo marnay fi miaalin miaal dhexdiisa inuu ku kulmaa la arkaa miaalkaasoo waaxidin hal ah sida milu qowlihi nebiga hadalkiisii oo kale sala allahu alayh wala alih wasalam oo uu dhahay ina quluuba bani aadama aadam ilmihiisii quluubtoodii waay hee kulluhaa i kullahaa labadii ciraab way banaan yihiin kullahaa markii la yidhaahdo waxaa lagu tawkiidinayaa quluuba ee bayna isbacayni min asaabici araxmaani ayadana waxay noqonaysaa khabarkii inna ina quluba bani aadam khabarkeeda waxaa la dhihi karaa kale kullu kullu markii la yidhahdana kullu waxay noqonaysaa mubtada bayna isbicayni min asaabici ramanina khabarkeedii waay jumladaasin maxay khabar u tahay ina quluub ina khabarkeedii noqonaysa markaasi waayahay waxaa fiican in laakiin yidhahdo kulla jumla soo qadaradeedii waxyaabahaasi waxa ka fiican daahirkaas ka muuqdo ina quluuba bani aadama aadam ilmihiisii quluubtoodii hee kullahaa quluubta kulligeeda bayna isbacayni laba farood dhexdooda ay ahaadeen laba farood dhexdoodii ay ku jiraan quluubtoo dhan waay oo bani aadamka quluubtiisii ah ka qalb min asaabici araxmani oo allihii raxmaanka ah farahiisii ka mid ah faraha waa badan yihiin L- laba ka mid ah ayaa qulubta bani aadamka ee ku jirta dhexdoodii alla farahiis kulligood maaha laba le waayo inta kale maaha faraha kale maaha waayahay sida ka qalbin qalbi oo kale qalbigaasoo waaxidin hal qalbi oo kale ayaa saasay meesha ugu jiraan yusarifu allah waa rogrogayaa hu ee qalbigaasi xayثu meel allaale meesha yashaau asagu doono ayuu u rogrogayaa waayahay adigii fi saxiix muslim ku sugnay min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas fi saxiix muslim waaya xadiidkaasi oo kale waay marka maxay leeyihin xadiidka waa kana fiiri labadii wejba khata ogoodi buu ku jiraa faqaaluu waxay dhaheen cala alwajhi wejkii dushiisii markii la qabto d- wejkii alla wali hore wejki hore walyaan sooma waaya maxay dhaheen marka dhaahiru lxadiidi xadiidka daahirkiisi khatagii oh fahamkii waay ظاahiر الxadيiث xadiidka daahirkiisii أنa qلوba بني aadama aadam ilmihiis qulubtoodii bayna أصaaبici الرaحmaani alih raxmaanka ahaa farihiisii dhacdood inay ku jiraan ayay ku caddahay xadiidka daahirkiis tusinaya ee faylzamu markaas waxaa ka laasimayaa minhu macnahaas waxaa ka laasimayaa almubaasharaةu ku dhignaan iyo almumaasatu taabasho inay qulubta laba allah labadiisii farood dhahdood ay ku jiraan markii la yidhaahday hee alla farihiisi iyo qulubta isku dhegan yihiin istaabsan yihiin dha ka dhalanaysa dhehen wa an takuuna inay ahaato asaabicullah alla farihiisii subxaanahu nasixinaaye daakhila af ajwaafina joofahayni dhaxdoodi inay ku jiraan joofta maxaa waay qulubtii qalbigu ay duleelka oo qofka habadkiisi dhexdiis ah in alla farihiisa ku jiraan ay ku taagan yihiin ayaa ka dhalanaysa dhaheen wa an takuuna inay ahaata ka ayaa ka laazimaysa dhaheen failzamu minu lmubaasharatu walmubaashara iyo wa an takuuna macnaha iyo wa an takuuna inay ahaato asaabicu laahi alla farihiisi subxaanahu nazinaya daakhila ajwaafina ajwaafteeni dhacdoodii jamcu jawfin ajwaaf joofafkeeni waay wahada kana macnan way macnaasu fasiduna fayakuun huwa macnaas wuxuu noqonaya kayra muraadin ay dhaheen marka saas loo lama jeedo marnaba adiga daahirkiisa tusina daahirkaas waa macno daahir oo baatila waay saasay leeyihiin waayahay hadda meeshaan waan meel aan ku waafaqayna ma jirtaa ha hayru muraadin see u waafaqaynaa daakhila afwaaj aj- ajwaafina taas hayru muraadin sax waay alla fariisinaya jawaafafkeena ku dhex jiraan oo ku taagan yihiin maa qof kasta qalbigiisi dhexdiis ku jiraan oo ku taabsan yahay qalbigiis ku dhegan yahay saas maaha macnaha laakiin fahamka waxaan m- m- wax ku khilaafayna ma jiraa in saas loo fahmoba ayaa qalad ah marka horeba wa qaaluu waxay dhaheen cala alwajhi ahaani marka wejkii labaadna kii dambe ظaahiru اlxadiiثi ana lilahi asaabica xaqiiqatan sidaas ma isaga qaataan min gayri durin walaa ta'wiil ana lilahi alla keligiis ayaa u sugnaadeen asaabica faro xaqiiqiyatan oo dhab ah wala saabicu farahana jawaarixun waay waa xibno wahada kana macna macna way macnaasu fasiduna fayakunu waxaa ka ah- ahaanaya huwa macnaas wuxuu ahaanaya dheh hayra muraadin aysa dhehen fanaqulu marka labada waa laga jawaabaya fanaqulu aan oranayna ala ala alwajhi wajhi dushiisi wajhii ala wali hore ay dhaheen ina kowna quluubi bani aadama bayna isbacayni min asaabici araxmaani xaqiiqatan waaya aan leenahay laa yalzamu kama laazimayo minhu macnaasi almubaasharatu ku dheganaansho iyo walmumaasatu taabashana kama laazimayso oo farihiisii qulubtii ku dhegan yihiin way taabsan yihiin kama laazimayso walaa an takuuna inay ahaatanna kama laazimayso asaabicullaahi alla saabicidiisi caza qaalibaaya wajalla weynaaye daakhila ajwaafina ajwaafteeni dhexdoodii inay ahaadanna kama laazimayso maxaa dhacay alaa taraa miyaadan arkaynin niyahow ilaa qowli illaahi ilaahi hadalkiisii tacaala saree qof waxaa loo baahan yahay nusuusta inuu fiirfiirsho laba indhood ku fiirsho hal meel keligiisii oo makhluuqa in la aado ma aha ee nusuusta in laisku fiirsha lo- loo baahan yahay ee alaa tara miyaadan arkaynin qof yahow oo mukhaatabka ah ilaa qowli illahi ilahi hadalkiisii tacaala sareeye wasaxaabi almusakhari iyo wasaxaabi saxaabkii almusakhari la sakhiray bayna asamaa'i waalard dhulka iyo hee dhirka dhexdoodii samaawooyinka iyo dhulka dhexdoodii lagu sakhiray faina asaxaaba haddaba saxaabka wajlustidlaalka fiiri marka faina asaxaaba saxaabka laa yubaashiru kuma dhegna asamaa samada kuma dhegna walal ardana kuma dhegna walaa yamaasuhuma mana taabanayaan mana taabanayo labadii walaa yamaasu huwa saxaabkii ma taabanayo humaa labadii way dhulkii iyo cirkii waay saxaabka halkee ku jira xagee udhexeeya dhulka iyo samada dhexdoodii haddana samada maku dhegan yahay ma taabsan yahay dhulkana maya laba dhaxdana u jooga a waxay la mid tahay almadinatu bayna makkata washaam almadinatu bayna makkata washaam madiina waxay udhaxaysaa maka iyo shaam shaam wadankaasi falastiin meelahaas ayay udhexaysaa laba dhaxdood ku jirtaa ma ka laasimaysa madiinana ma ka ku dhegan tahay maya quraaba hamsa mia kee kilograama udhexaysa kilomitr dheh shan boqol oo kilograama udhexaysa maka madiino wax u dhow shan boqol waay isku dhegan yihin falastiin iyo- sham iyo adina saas oo waa kala fog yihiin idan haddii saas yidhahdo almadinatu bayna makkata washaam markii la yidhaahdo maka inay madiino ku dhegan tahay taabsan tahay kama laasimayso bal he waa kala fog tahay shaam inay ku dhegan tahay madiine he kama dhalanayso sidaasi waay waayo idan saas horta waxaa waay naskaasi ayaaba idin radina la leeyahay wa yuqaalu waxaa la oranaya kale sutratu lmusalli qofka dukanaayo suturadiisii bayna yadayhi labadiisii gacmood ay udhexaysaa la dhahay bayna yadayhi labadiisii gacmood ee udhexaysaa soo ma ma udhexaysid miya he laakiin ma udhexaysa hortii soo ma markii qofku sujuudo labadiisi gacmood intu dhigo suturidiis hadday udhe xaggay udhexaysaa he labadiis gacmood ma soo ma labadiis gacmood oo ku aadinta ay udhexaysaa laakiin kuma dhegana waa sida soo noo imaan doonta labadiis gacmood oo udhexaysaa suturidiis waaye sutratu lmusalli qant qofka dukanaayo suturidiisii bayna yadayhi labadiisii gacmood dhexdooda ayaa ahaatay walaysat hiya suturadii ma aha mubaasharatan mid ku dhegan lahu musallihii ku dhegan ma aha walaa mumaasatan mid taabsanna ma aha musuturadii lahu musallihii bal he baynahu wa bayna sutratihi halaathatu adrucin ala rabaa waliba saddex dhudhun asi meesha taagan haysa ama meesha yaallo masaga saddex dhudhun ama laba dhudhun ama hal dhudhun meesha ugu yaal kuma dhegna marka eedan kama dhalanayso inay alla quluubta oo odoomaha quluubtooda ila alla labadiisii farood dhexdooda ay ku jirtaa markii la yidhahdo kama laasimayso inay isku dhegan yihiin waay. waayahay sida makhluuq oo kale wixiisi makhluuq abuga haddii la yidhaahdo hee aan ka laasimaynin inay isku dhegan yahay haddii allah min baabin awlaa iskuma ganag min baabin awlaa wa tabaaraka wa tacala waa ka nasixin yahay sidaas فإذا كانت البينية دمرك فإذا كانت البينية بيني ذي هدي أي هاتين لا تستلزم هي بيني ذا سمنت كلمة من مت مت أو أنك لازم من المباشرة تسكت دقنا شيء والمتم- والمماسة تابشو فيما كيد حديثه بين المخلوقات مخلوقات كلها فكيف وصدى وهي بالكبينية بيني ذي أو فيما كيد حديثه بين المخلوق والخالق الذي خالق وسع كرسي كرسي السماوات وسع نقضي والأرض الكبا وهو أعلم بكل شيء محيط يهي see u noqonaysaa beenid udhays maxaa umalanaysaa waay maqluub haddii saas noqotay he alla tidiis maxaa umalanaysaa waqad dalla samcu samcigii waxuu tusiyey iyo walcaqlu caqlagaba waxay tusiyeen calaa ana allah alla tacaala sareye waqad dalla samcu samcu maxaa laga wadaa dhigta dhigtu maxaa waay eh, samcu maxaa waay dhigtu waxay tusiyey dhigta ya alkitaab oo sunna laga wadaa saxiix waqad dalla samcu samciga wuxuu tusiyey iyo walcaqlu caqliga saliimka aba caqli dhan maha caqli saliim waay calaa ana allah alla tacaala sare- sareeye baa-inun ay munfasilon inuu yahay waay mid socon min khalqii khalqigiisii ka socon waay walaa yaxillu huwa allah inuusan degnayn fii shayin shay dhadiisa min makhl- min khalqii ka mid ah waa dhaa degan yahay markii la yidhahdo maxaa madhab ou jira maxaa la dhahaa madhabkood qoladaasi alxuluuliya walitixaadiya waay xuluuliya waay xaal in allaha xaalun fii khalqii dheheen in allaha xaalun fii khalqii wuxuu dhaha degan yahay ku dhex jiraa khalqigiisa dhehen waa madhab baatil waay madhabee baatil waay oo walaa yaxilu huwa allah xalaal aan u ahayn maa meeshaan hee deganaan waay Dhex- dhexgal walaa yaxilu aan degnayn fii shayin shay dhexdiisii oo min khalqihi waay walaa yaxilu aan degnayn fiihi alla dhexdiisini shay-un waay waa markay kala duwan yihiin meesha maxaa la dhahay walaa yaxilu fii shayin min khalqihi walaa yaxilu fiihi shayun min khalqihi yaa kala saari kara ha indak ha adig ya ilaahay khalqigiisii kuma dhex jiro haya mid dambena makhluuq ilaahay kuma dhex jiraan waayo saa waaye mid alla ya faacila midna makhluuq aya faacila waayo walaa yaxilu huwa alla ma dhaha degno fii shayin shay dhexdiisa oo mima khalqi min khalqi ka mid ah walaa yaxilu ma dhaha degno fiihi fillahi alla dhexdiisina shayun shay oo min khalqi ka mid ah wa ajmaca salafu salafna waxay isku waafaqeen calaa dalika arrinkaasi oo in allah khalqigiisa aan ku dhex jirin khalqigana allah aan ku dhex jirin oo allah khalqigiisii baa-inun min khalqigi uu yahay ijmacba waaba he ijmac waay salaf wixii salaf nankii qofkii khilaafay fahamkiisina waa faham qaldan oo baatil ah wa naquulu waxaan odhanaynaa hee cala alwajhi wejhi athaani labaad ina hubuuta alasaabici farah sugidoodii alxaqiiqiyati oo dhab ah lilaahi alla loo sugo tacaala sareye ayagana laa yastalzimu kama laasimayo hubuutkaasi macna macna kama laasimayo macnaha soo faasidan ah waxiinaydi markaas haddii saas la yidhahdo yakuunu huwa macnihi wuu noqonayaa macnan macna macnagaasoo qadcan ah ama yakuunu huwa wuxuu noqonayaa hubuudki dhe muraadan ulije ama macni dhe muraadan muraad oo ulijeed ayuu noqonayaa ulijeedkaasoo qadcan way doonitaan oo go-an khilaaf la-aan uu noqonaya markaasi maxaa yeelay fa inna lilahi alla yaa u sugnaaday tacaala sareye asaabica faro faryahaasoo xaqiiqiyatan dhab ah faryahaasoo laa tali- eh, taligu u cuntunto bilahi alla u cuntunto way caza qaalib haya wajalla weynaaye walaa tumaathilu farahaasoo aan u dhigmaynin asaabica almakhluuqiina makhluuqiinta eh farahoodii way وفي صحيح البخاري بخاري صحيح سباق وسغن اي ومسلم مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انه داي جاء واحد يمت حبر عالم حبر وي. عالم وي. حبر واللي كرا دهنا والله لكن سد فساد بدن حبر وي. حبر عالم عالم يا يمادي او من الاحبار عالمين تكمده قرهان من علمائه اليهود واي ايا يمد يا يمد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمد فقال مركز وحي راي عالمك يا محمد محمد انا انا نجد وحن هلينا ان الله لا- الله حقيقه هليان توراه واي إنا أنك نجد أن هلينا أن الله لا- يجعل إنه يلايو السماوات سماوين كردن على إصبع واحد. إصبع مثل لغة كبنان طبعا سهوا إيه على إصبع فر دشة إنه يلايو سماوين كردن إن يلايو هل فر هل فر كل إيه سماوين كردن لا يلايو walaradiina dhulolkana calaa isbicin calaa isbacin dheh far korkeed ayadana dhulolkii oo dhan toddobadaana hal far dusheeda yeelayo labo washajara geedahana calaa isbacin hal far dusheeda yeelayo wax alaalihii geed ah oo dhanna hal far dusheeda yeelayo saddex waay walmaa biyaha iyo watharaa wathara hadda goorma soo marnay maxaa laga wadaa maa taxta alardi waa la yidhahde ama ciidda qooyan waa la yidhahde waaya wixii biyaa wixii dhooqo ah dhooqo maxaa waay dhooqo ciid biyo lagu- ku jiraan waay waxay qooyan dhooqo walmaa biyahi wathara ee waxyaabaha ar- dhul- dhulalka hoostoodii ah ama waxyaabaha qoyan ah dhulka qoyan ah hee calaa isbicinu inuu yeelayo hal far meeg way afar dhe kuwan war isku adafay hallay way meeg way afar soo ma wasaa'ir alkhalqi khalqiga antiisii kale saa'ir laba macnay leedahay marna bimaana jamiic marna min albaaqi had maxay tahay baaqi way marka wasaa'ir alkhalqi khalqiga antiisii kale baaqigiisii kalena calaa isbicinu yeelaya imise far way marka shan waay dadkan waxaa ku cad shan shan farood waay waaya fayaquulu markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa ana anigo almeliku ayaan ahay boqorkii ayaan ahay ayuu odhanayaa haye aniga kitaabkeeni oo oo towraad saasaan ka helaynaahe ka waran arrintaasi ma saxba ma qaladba saas waay ka waran adiga see waay fadaxika nabiyu sala allahu alayh waala alihi wasalam nebiga alla waa qoslay xataa badad ilaa ay soo muuqatay nawaajiduhu goosihiisii waay xataa bajad badad ilaa ay soo muuqdeen nawaajiduhu goosihiisii waaye muxuu qos- muxuu qoslay nebiga tasdiiqan liajli tasdiiqin rumayn darteed liqowli lxabri caalimkaasi warkiisii rumaynaayo oo qiraayo darteed ayuu qoslay lafdigan wuxuu intaan waxaa radi- waxay radiis ku tahay qolo ay dhaheen daxika inkaaran cala alxabri ay dhaheen ahlubidca way ta'wiiliyeen waxay dhaheen nebi waa qoslay maxaa qoslay waxaa ku qoslay ay dhaheen hee inkaaran cala alxabri caalimkan warkiis inkir inkiraayo ayaa ku qoslay saami warkaasi baatil waayo waxaaba kasoo ka hor imaanaya cabdullahi ibn mascuud warkiisii nebiga sidii as markaasi u fahmay inuu raalli ku noqday imaano taqriir waayo waa taqriiray nabi alayh slat slam qosol keligiis maka ka kaaftoomi lahaa nebiga alayh salatu arrintaas mid- markii ay qaladay tahay maya bal waa radin lahay soo ma waa radin lahay baadil nebiga ma sugayo alayhi salaatu wasalaam ayaga marka way tawiiliyeen ta- taxriifiyeen saasay dheen waa qorkoodin laakiin baatil waay saas baatil waaye nebigana alayhi salatu wasalaam wax la inkiray kuma qoslo waa radin lahaa waa isbedelaya wax isaga necbi markii arko wejigiisa laga garanaya waa isbedelay soo ma munkar ma taqriirinaya nebiga alayhi salatu wasalaam waa halis waay warkoodii warkoodii ee waa halis waay هذا كان لفظ البخاري بخاري لفظ جيسي في تفسير سورة الزمر مركي فسرايو سانا اللفظ كان اسكاس كده واسكوا فقسين لكن من عهان واي فأي معنى معناه فاسد وفاسدة يلزمك اللازمة من ظاهر الناس الناس كالظاهر كيسي حتى يقال إلى الإرادة إنه معناني غير مراد إن الإرادة سمعناك اللازمة يوايه uma qara miya ha sax uma kadib qaraa nebiga qaraa waa akhriyay rasuulullahi sal slama wamaa qadaru lahaqa qadrihi walardu jamiican qabdatu yowma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyatun biyamiinihi subxaanahu allah ayaa nasixinaaday watacaala waa sareeye waa waa sare waa sare maray mas waa ka sareeya camaa kii xaggiisa yushrikuuna aayadan u akhriyay wamaa qadaru laha he ay waxay dhaheen aayadanna kuwaasi oo saas alla alla u sugayaan oo farahaas u sugayaan hee ilaahay taqdiirintiisi ma taqdiiraynina laga wadaa ay dheheen haddana haddii aayadina taxriif way soo ma hee ayib aayaddan waxay ka hadlaysaa ayada naftarkeed baabo lagu sugay yemiin yemiin waa ku soo aroortay lafdigiisii waxa la qabanayo qabdatu maxaa waa lagu qabanaa fara soo ma hayadaba ku caddaye waa ayadaba diidan yihiin waa هذا اللفظ البخاري في تفسير سورة الزمر فأي معنى معناه فاسد وفاسد يلزمك لازم من ظاهر النص نسك ظاهر كيسي حتى يقال إلى لرهده إنه معنى غير مراد لرهده ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نذيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى والله سبحانه وتعالى